cabsi macalimiinta keliya haysata miyaa jirta edhaab markaad maanta eegto kii daweerlaha ahaa wuu jooga kii guryaha dhisayay wuu jooga kii makhaayad ka shaqaynayay wuu joogaa ee ka yimid daafaha kale wadanka ama kawntiyada kale wadanka macalimiintan waxaa lagu leeyahay ah amni daraa jirta amni darada beegsanaysa macalimiinta maxay ahayd ana waxaan oran lahaa tan waa siyaasad weli sida aan xorriyadda kenya u qaadanay kun sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii ilaa maanta xilligii dagaalkii gobonimo doonka halkan ka socday oo dagaal ahli ah ka socday deegaankayaga xitaa uma burburin waxbarashada siday maanta u burbursan tahay fuquuqii ay nagu qabteen madaxweyne daniel arab moy iyo madaxweynihii ka horreeyey ee kenyatta xilligii uu socday xitaa waxbarashada mid tayaysan bay ahayd macalimiintana wadanka daafihiisay ka kala yimaadaan cid taaban jirtayna ma laha waxaan hadda socdo waa wax siyaasad ku lug leh anugu wax kaloon u saaro ma garan karaya laakiin waxaan oga bixi karaynaa dhallinteenna inay u soo jeestaan in ay macalinimada bartaan in ay waxbarashada u jeestaan oo ubadkii iyo jiilalka deegaankan uu leeyahay ee soo socdo ay iyagu noqdaan kuwa waxbaraya sidaas keliya ayaan ku joogteen karnaa waxbarashadeeda tayadii ugu soo celin karnaa laakiin hadday sida ay hadda tahay ku socoto waxaa noo soo bixi doono facyo ama jiilal waxbarasho aan helin oo aan waxbaba ugu tursanayn ummadda deegaankan degan iyo guud ahaanba waddanka kenya iyo guud ahaanba gobolka geeska afrika taasna cawaaqibkeeda ayay la imanaysaa iyadan ummad la doonaya in la baabi'iyo waxbarashada keliya unbaa lagala dagaalama taa keliya ku filan inaad sun ku furto inaad madaafiic la dhacdo uma baahno ummad ummad waxbarasho lagala dagaalamay baaba intaasaa ugu filan marka annagu waan bilownay ma oran karayna maalin walba macalimiin baa naga maqan macalimiin baa naga maqan oo keliya cid kalena inaad u dawrsi tagta maalin walba waa laga fiican yahay dhammaan haddaan nahay madaxdii gobolka waxaan go'aansannay in horta miiska annaga aan wax soo saarna miiska waxaan soo saaraynaa deeqaha ama mataqaanaa dakhliga dowladda ee qarashka ee ugu talagashay horumarinta deegaanada laga soo doorto xubnaha baarlamaanka in lacagahaas iyadaa qaybo ka mid ah lagu tababaro macalimiin macalimiin ku filan meelna oga soconin ay ardayda isku hayb yihiin haddii xitaa ingiriis ay wax ku fahmisiin waayaan af soomaali wax ku fahansiin karaya joogtana